suuradda labiyo tobnaad waa suuratu yuusuf oo la tilmaamo inay suuraddan ka horreysay ku xigtay xagga nusuulka iyo soo degidda laba sababood inay ku soo degtayba waa tilmaamaan culimada tafsiirku ta hore weeyaane waxay xusaan in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku soo degtay wakhti xusniga iyo murugadu ay ku badatay oo ahaa wakhtigii gaaladu ay aada u dhibeen nebiga calayhi salaatu wasalaam tiiba sanadka la baxay caam alxusn sanadka murugada oo labadii qofe garabka u ahaa xaaskiisii qaaliga ahayd ee khadiija ee wax isaga rumeeye uguma horreysay sanadkaasay ka dhimatay waxaa kaloo ka dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib oo gaashaan u ahaa ee difaaci jiray inkastoo aanu rumaynin haddana tolnimo ku difaaci jira oo gaalada ka hiray labadaasi markii ay wada dhinteen ayaa gacantii kaafirku nebiga kusoo muruxsatay calayhi salaatu wasalaam markaa waxyeeloodii waxyeeladii iyo dhibaatadii iyo dacfigii islaamka aada buu uga murugooday suuraddana ilahay uu soo dejiyey oo tusaale loo samaynayo laleeyahy arrin keligaa ma ahayn rag kaa horreeyaa waxaan isoo mareene bal la qabso waxaa labaad oo jirtay bay leeyihin culimadu su-aal ka timi xagga gaalada inkastoo dee cahdigay soo degtay suuradduu maki ahaa waxaa suuragala inay usoo dhiibeen fariinta nimanka yuhuuddu qoraysh inay usoo dhiibeen haddii waxyi kugu soo degay oo waxaad ka taqaano shay alle xaggiisa ka yimi balada waxaad xustaabaa layidhi waxaad wax nooga sheegtaa yuusuf iyo iyo walaalihii iyo taariikhdoodii iyo dhacdadii soo martay labadaas sababood bay kusoo degtay cataa ibnu abi rabaax waxa uu leeyahy qofka murugaysan ee suuraddan akhriya waa ka fuqaysaa murugadiisu iyo hamiga iyo warwarka haystaa waxau isaguna lahaa khaalid bnu macdaan suuraddan iyo suuradda la ydhaha suuratu maryam waa kuwa ahlu jannuhu ku xusuusan doonaan adduunyada ay celcelin doonaan rubama uu ka akhriyay malaaktubii hore marka suuradda aynu eegno muuqaalka guda ay bixinayso waxaynu odhan karnaa waxay wax ka tilmaamaysa ama si cad ay u sheegaysaa insaanku inta uu ifkan joogo xikmaddu u joogaa inaanay ahayn inuu raaxaysto oo maal iyo madaxnimo iyo caafimaad iyo cilmi iyo awoodu ku raaxaysto laakiin uu imtixaanayn macnaha nolosha inay insaanka fahamsiiso suuraddu ayaa ay u soo degtay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab allana waxau ihi raggaan idinka soo sheekeeyey warkooda cashar baa ugu sugan ciddii caqli leh qaybteeda horena alla waxa uu tilmaamay laqad kaana fii yuusufa wa ikhwatihi aayaatun lisaa'iliin kuwa waraysanaya le ka waran casharaa ugu sugan baa ilaha wuli naxnu naqusu calayka axsana alqasas waa wararka ugu qaalisan bay ku jirtaa qisadu marka macnaha noloshu inuu insaanku yahay inuu halkan ku imtixaanan yihi ayay bayaaminaysaa shayga maqsaha ahee suuraddu ay iftiiminaysaa waa kaa haddaad maal hesho waad imtixaananta haddaad madaxnimo hesho waad imtixaananta haddaad qurux hesho waad imtixaananta haddaad jacayl lagu jeclaado waad imtixaananta haddii lagu naco waad imtixaananta mar walba saa in loo fahmo oo keliya dadku aanay u akhriyin qisadan sida noofallada iyo bugaagta sheekada loo akhriyo ee jacayl ka sheekeeya laa qur-aanku taa waa ka dheeryahay ee sida aayaadkaa ka muuqda suuradda ay tilmaamayaan waxay ilaahay ugu talagalay in ay fahamsiisay insaanka intuu halkan joogo inuu imtixaanan yahay oo allah waxa uu nebi maxamed ugu soo dejiyey inay ka dhaqdhaqdo warwarka maalmaha haysta maalmaha warwarkii haysta ama inagaba warwarka inaga haysta adduunyadan iyo dee imtixaanaadka aynu ku arkayno iyo islaam sida afka loo gashaday iyo siduu gaalu kibray macnaa iyadoo dadku awoodooda iyo asbaabtooda iyo dadaalkooda ay qaadanayaan haddana inay xayaatada macnaheeda la qabsadaan fasbir kamaa sabara ululcasmi sida raggaa hore ululcasmigu ay u sabreen u sabir baa nebi maxamed lagu yihi calayhi salaatu wasalaam wasbir wamaa sabruka ilaa billaah walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yamkuruun walaman sabara wagafara ina dalika la min casmi lumuur marka macnaha noloshayna fahamsiinaysa yuusuf waynu arki doonaa aabbihii baa jeclaaday imtixaan baa ka soo maro walaalihii baa ku colaadiyey dumar baa jeclaaday imtixaan baa laga soo ayaa iyadana ka soo maray marka wuxuu ku imtixaanaa dhibka walaalihii kasoo gaadhiyo ceelkay ku rideen waxa uu ku imtixaanaa addoonnimadii uu soo maray la addoonsaday wuxuu ku imtixaanaa islaantii ka daba dhacday ee dhibaatada ay ka soo gaadhay xabsiguu ku imtixaanaa wuxuu ku imtixaanaa madaxtinimadii intaa ka dambaysay loo dhiibay min maxbuus ayuu ka dallacay ilaa madaxweyne ilaa wuxuu ku dhowaaday maamul sare oo wasiire buu gaadhay intaasaa labadaasaa la isugu xigsiiyey haddana rabbi qad aataytanii min almulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين دعادي سيو كو غبا غبا marka taasay noqotay umuma waxyaaba qisadu muujinaysa waxa kamida cidda kugu sokaysa garabka iyo gaashaanka ku ahay waa ilaahay allah waliyu alladina aamanu wa nabi muhammad alayhi salatu wasalaam annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim laanna qisada waxaa ka muuqanaya nebi yuusuf cidda weerarka ku qaaday aan dille ceelka aan ku ridna u tashanaya ahaay waa walaalihii marka nebi maxamed waxaa laleeyahay kuwaad ka fadhidi weyda hadday adeeradaa abiilahad iyo xigtadaadii yihiin hadda raggaa walaalaha la ahaaye isku aabbo ay ahaayeen nebi yuusuf ayay ahaayeen kuwa dhibkan soo mariyey marka intaad ku dhololayso xisbigayga intaad ku dhololayso dowladayda intaad ku dhololayso tolkayga iyo kuwaanu ilmaadeerada nahay iyo laandheerahayga bal haddee qisada waxbay ku fahamsiinaysaa laandheeraha laftiisaaba malaa boqonta ku jari kara iyo ciribta marka waxaa lagu wada socdaa aanu diin hayn bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik tilka tan soo socota aayaatu lkitaabi almubiin kitaabkii caddaa ee iftiimayey ee wax iftiiminaya aayado ka mida weeye inaa anzalnaahu waanu soo dejinnay qur'aanan carabiyan isagoo qur'aana luqada carbeed ku soo degay lacallakum tacqiluun likay tacqiluun inaad fahamtaan oo garataan oo kastaanuu idiin dhaadhaco ayuu qur'aanka loogu talagalo laydinku soo dejiyey naxnu naqusu calayk waxaanu kaaga warramaynaa nebi maxamed oo aanu kuu sharxi doonaa axsana alqasas qisooyinka ah tii ugu wanaagsanayd halkanoo qudhaa lagu sheegay qisadan qur'aanka axsanu lqasas bay noqotay liannahu intaa aynu muddadaa soo sharxaynay oo dhan qisada waa waxa waxyaabaha laga faaidaysanaya ka mid ah mustafaadaatu hadihi alqisa wa bikowniha axsana alqisas alqasas waxa ay ku noqotay axsanu alqasas dee intaasoo cibara oo macnihii xayaatada iyo nolosha ay ku dhadhansiinayso ayaynu soo aragnay marka saasay axsanulqasas ku noqotay bimaa awxaynaa ilayka waxyigaanu ku waaxyoonay darti hada alqur'aana qur'aanka ama mimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan qur'aankan kuwaanu ku waxyigaanu kuu sheegnay bay ka mid tahay qisadan wa in kunta min qabli qur'aanka ka hor waxaad ahayd la min alkhaafiliina kuwa ka warla macnahan oo dee waa kaa xusniga iyo murugadu ay ku soo marayeen laakiin markaad qisadan akhrido wax badan baa kuu bixi sidaasaa ilaahay kitaabkiisan uu ku tilmaamay anzalnaahu qur'aanan carabiyan bimaa awxaynaa ilayka hada alqur'aan wain kunta min qablihi lamida alkhaafiliin waxaa kasii horaysa lacallakum tacqiluun cumar bnu khadaab nebiguu yimi calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a wuxuu leeyahy ninaan walaalanahayoo reer bani quraydaa baan soo maro xoogaa kutubtii hore ah ayaan kasoo yaro qorqortay aayada iyo qisooyin ee bal ma kugu dul akhriyaa u xanaaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam maxaa uga baahantihin buuri kuwo ummado kale maxaa uga baahantihin iyadoo kan haysaan axsana alqasas iyadoo haysaan iyadoo haysaan qur-aanka ilaahay sidan u ammaanay maxaa uga baahantihin رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أبو الله عمر كاسو النبي كفرحي عليه الصلاة والسلام إذ وقت حسن نبي محمد وقال يوسف لأبيه نبي يوسف باكوير أبيه يعقوب يا أبتي أباها يا إني رأيت أنا وحن أركي أحد عشر كوكبا كوبية طبا حدك والشمس والقمر يقرح دي يضيحي رأيتهم وأبان أركي لي ساجدين إيقو أنا جاي سجود سنبان أركي sidaas uu qaala markaa yacquub baa yidhi yaa bunaya inankaygiyow laa taqsus ru'yaak manaamkaaga ha uga warramin calaa ikhwatika walaalaha waa manaam wanaagsane fayakiiduu laka dabeedna ay ku shirqoolaan kaydan shirqool iyagoo ku xaasidaya xasadkaasi halkuu ka yimi iyo walaalaha waxa xasadka ku kalifaya kusoo riixayana wuu xuseeyoo waxau idhi inna ashaydaana ka magacaa la yidhaahdaa lilinsaani aadamaha caduwun mubiin cadow buu u yahay cadaawadda caddaystay wakadaalika sidaasuu yajtabiika rabbuk ilaahaagu kuu dooranaya يجتبيك ربك إلهك كدورنا يا نبي يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث وحانوك بريا منامك إيا الرؤية تفسير كذا ويعلمك وحك بريا هتاد يوسف تاي من تأويل الأحاديث شيكوين كعبر كذا معناها الرؤية عبر كذا ويتم نعمته عليك نعمدي سند شاد لما يستريا إلى علمك ونعمه وعلى آل يعقوب يعقوب وأبهايا آل كيسنا نعمدي سائل هاي وصينا يا ولما يستريا كما أتمها سيدو نعمة ولما يستريا على أبويك لبضادي أبو من قبل وقت هراء إبراهيم وإسحاق إبراهيم يا إسحاق وكو أووها أووا أبوونه nicmadii ilaahay uu siiyey ayaa adiga iyo aalu yacquub ba ilaahay uu siinaya aqoona iyo nebinimo ina rabbaka ilaahaagu caliimun xakiim iyo wax walba og weeye shay walbana xikmad u yeela manaamka markaa sidaasuu ku arkay oo koob iyo tobankan xidigna waxay yihiin koob iyo tobankiina le walaalahaayeen qoracdiiyo dayixuna waa aabihii iyo hooyadii qisaduna manaamkuna waxa uu sheegayaa uun inankan kol hadduu loo sujuudayo in uu yahay mid derajo leh oo mustawihiisu sarreeyo oo kaba fadli badan kol hadda iyaguba u sujuudayaan halkaa waxa uu ka faa'iidaystay yacquub in inankan la weheliyo arrinkiisuna arrin uu yahay dadkan ka waaweynna uu ka fadli badan yahay halkaasuu kala baxa manaamkaa fiican baa dabeedna uu yihi ku laxa jeclo oo walaalahaaga waan arkayaa way silan yihiin ama siday isha kuugu godayaane manaamkan ha u sheegin buuri saasuu marka xusay ficlan sidii baanay u dhacdo qisada gebagabadeeda marka aynu gaadhno waxaynu arki doonaa iyadoo aabihii iyo dee hooyadii warafaca abaweyhi cala alcarsh uu sariirtii boqortooy madaxtinimada uu ku fadhiyay uu saaray oo ay u sujuudeen baynu halkaa ka arki doonaa qisada qaybteeda dambe oo sidii ayaa u dhacday halkaa waxa aad ka arkaysaa in uu manaamka fiican yahay qofka muuminkaa u arko mid runahoo fiican sidaa uu yacquuba u dareemay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa nebi maxamede sidaasuu u sheegayoo waxau ihi nebinimadii way dhammaatay laakiin waxaa hadhay un almubashiraat waxyaabaha bushaareeya sida nebinimaduba u bushaaraynaysa oo ah manaamka wanaagsane qofka muuminkaa u arkayo ama loo arkayo cid walaalkii ay u arkayso sidaa darteed buu ku taliyey qofku markuu manaamkaa fiican arko qof ay isjecel yihiin inuu dhiibo tafsiirkiisa ama qof aqoon leh oo qof markaa aan jaahil oon garanayn ama cadow ay yihiin si aan uga janjeerinin waa inaanu manaamkii u dhiibin fayakiidu laka kaydan waxaana taa uu uga taxadirayaa nebigu sida athar kale uu fasirayo manaamku lug shimbir buu saaran yihi macnaha kolba sidii lagu cabiro unbuu dhacaya haddii si khalada lagu cabiro saasuu dhacaya haddii si saxa loo cabiro saasuu dhacaya marka inaan la leexin dabeedna qisadii baa ilahay uu bilaabo waxa uu rabbi yihi laqad kaana xaqiiqanimo waxa ahaaday fii yuusufa wa ikhwati nebi nebi yuusuf iyo walaalihii aayaatun lisaa'iliin calaamooyin iyo wax cibro ah oo lagu wax lagu qaataa ugu sugan kuwa su-aalaya kuwa ku su-aalaya hadday nebi maxamed ow kuu yimaadeen waa looga jawaabi doonaaye waxa ku qaateen oo aayad iyo deris ifka wax u anfaca oo aqoontooda iyo sabirkooda iyo kor u qaado cilmigood ha noqdo id waqti xusa dabaa qaaluu ay yidhaahdeen yuusuf walaalihii oo ilmo yacquuba la yuusufu wa akhuuhu bay idhaaheen yuusuf iyo walaalkii dee marka walaala way wada yihiine sida culimada kutubahooda ku qoraan waa mid ka yaraa banyaamiin la odhan jiray isku bahaayeen marka ukhuwadan sida gaarka ah yuusuf iyo kay isku bahdayiin labadoodaasi axabu ilaa abinaa aabbaheen ayaa loo kalgacayl badan yahay oo jecel iyaga midnaa xaggeenu ka jecelyahy labadooda si gaar uu jecel yahay oo aanu innaga inoo jeclayn wanaxnu cusbatun innaga qudhigeennuna jamac baa baynu haddanahay iyagu aaba laba keliyahe inagu toban baynu nebayda ina abaana aabaheen la fii dalaalin mubiin baadi cad buu ku sugan yahay odaygaasi wuu ka dhacsan yahay bayda inuu laba iyo dad badan isku doorsado laandheere iyo laangaab inuu isku doorsado waa ducufniba baydhahan odaygaas arrinkiisu ilaan saasun bay ka dhiganta baashu munaawaraadku qabiilku siduu usoo socdo socdo bah unbuu tegaya sidaa ilmo yacqoob laba isku bahahayo iyo toban isku baha muxuu u raaci waayey bay idhahan kanaa garab iyo gaashaanba waa faraha badane halkaasay la gaadheen dagaalkiina adiga arkaya halku marayo aimadu way ku murmaan ama way isku khilaafaan ma ambiye ahayn mise may ahayn rag badan baa waxay ku tegeen ambiyada waxan oo malaha dembi kama soo fuleena kuwani nebiyaal may ahayn rag badan baa sidaa ku tegeen waxanoo jariimad ah iyo dil iyo been iyo intana isdaba dhigeen qaarkoodna waxay leeyihin dee waktiga nebi un baanay hayni berigii dambe ambiye laga dhigay uqtuluu yuusufa bay idhaheen marka yuusuf ha la dilo aw idraxuuhu ardan ama meel aan ku tuurno qarfo ah yakhlu lakum waxa cidla idiin noqon doona wajhu abiikum aabbihiin wejigiisa cid baan idinka dhex maraynin wa takuunuu waxay idin noqon doontaan min bacdihi yuusuf dabadi qowman saalixiina qolo wanaagsan waynu towbad keeni markaa towbaddana waa lagu wanaagsanaan bay idhah dembigaa la iska dhaafay halkaasay maraysaayoo waa labadii ilmo aadam halkii ay isku dileen uun wixii xasadka la odhan jiray muxuu waxu helay maan anugu helo dabeedna aafadaa iyo inkaartaasaa dhacday arrinkiina wuxuu gaadhayba dil buu gaadhay tashigoodiina labadaasu ku ururay in kow laga siiyo ama la ambiyo oo laga indhaqarsado odaygaa dabadeedna inaan cidiba u dhaxayn iyo iyaga anfac wixii ay heli jireenna labadaas iyagu ay helaan oo aan ku shubanno waxaa kaloo aad ka arkaysaa siyaabaha ibliisku insaanka u ambiyo oo ah waar waxaa iska samee waa toobad keeni doontaaye ina allaha kafuurun raxiim cun oo dil oo dhac hadalunbaa ka dambayn towbadina way ku xigi watakuunuu min bacdi qowma saalixiin qaala qaa'ilun minhum mid hadloo iyagii ka mida ilmo yacquub baa waxau idhi laa taqtuluu yuusufa yuusuf kawha ka siinina baan leeyahy miyuu ka reeyay haddaa wa alquuhu waxaa ku tuurtaan baan leeyahay fii khayaabati aljubbi ceelka madowgiisa jubbigu waa ceelka la xidhay ee wadaanta lasoo daro khayaabada ama khayaabaatina waa madowga madowga ceelkaasi uu leeyahy un ha lagu libdhiya buu halkaasaa maqalkiisa iyo muuqaalkiisuba uu ku libdhi doonaa yaltaqithu waxa qaadan doona ama ha qaato bacdu sayaara safarka qaarkii iska yaqaana ceelka in laga dhaansanayo qeybka waxba kama sii ogeyni laakiin wuxuu iska ogyahay dee in kollay cidda ku baraarugaysaa ceelka halkaasee marinka ah ay safar un tahay sayaaradu waa safar in kuntum faaciliina haddii aad tihiin kuwa wax samaynaya sidaa sameeya halkaasuu arrinkii qabiilku maray kani kan u naxariistay ha la libdhiya buu isagu yahay maqalkiisa iyo muuqaalkiisaba ha la libdhiyo halkaa ha ku libdha buud qaaluu markaa waxay yidhaahdeen tii baa la isla afkartay tii ahayd in la libdhiyo o aan la gowricin ama la tooganin oon dhiig ka daadanin laakiin la libdhiyo naxariis daradii halkaasaa la isla dhigay imtixaankanina waxa uu ka raacay jacaylka aabbihii jeceliis akhlaaqdiisii wanaagsanayd iyo daacadiisii fiicnayd ayaa aabbihii uu ku jeclaaday ficlanna waa iska macruuf waalidku mar walba yuu u naxariis badan yahay caruurtiisa dee kuwa ugu yaryar kuwa ugu waaweyn dee waa dad wax qabsanaya oo tamarinaya laakiin mar walba waxaa naxariis mudan kasii yar xanaankiisa iyo korintiisa iyo kawarhayntiisa iyo dhowridiisa ilaa kani waa gaafabaxayaaoo waa qof weyn oo isdaberaye kaa yar ayaa naxariistu ay keenaysaa sidaad mar walba aragto laga celinaya carruurta kale taasoo iska eexasho ma ahayn uu carruuru kala eexanaya taasoo iska dabiiciya tii bay ku diidan yihin haddii la isa soo raacay qaaluu waxay idhahan yaa abaanaa aabbaha yow bay idhahan maa laka maxaa kuu sugnaadee kugu dhacay ee laa ta'mannaa aanad noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf maxaad noogu aamini weydee aada noogu diidanta wa innaa annagu lahu isaga la naasixuun waabaanu u danaynaynaa bay idhahan waa u danaynaynaa dantiisaanu wadnaa inankan marka dee warwar hore a jiray ama malaha marar horeay tijaabiyeen inay gooni ula baxaan oo uu ka diiday sida ka muuqanaya hadalka dhinaciisa ama mafhuumka hadalka laga fahmayo calaamada laa ta'manaa nuunkeeda dul saaranina wuxuunay tilmaamaysaa shay loo yaqaano ishmaam fii cilmi alqiraa'aat oo ah dammu shafatayni qubayla nutqi bilxarf in debnaha uun lasoo yaro godo waktiga lagu dhawaaqayo xarafka laa xada lahu lilacmaa bay idhahdaan qofka indhoolaha ay dheef kuma leh leanna waxba ma arkayo debna la soo koday iyo qaar la kala kaxeeyey toona laa ta'manna marka codka kama muuqanaysa debnahan waa in lasoo yaro godo sidaa darteed baa qalad aada akhriday haddii aad ka tagto noocaas markaad xabso akhriyayso arsilhu bay idhaahdeen inankana raaci macanaa annaga qadan aroorta yartac wa yalcab yartac ha soo daaqo daaqitaanka la ydhaa rafciga yartaca soo daaco ha soo daaqo bay idhahan qaraabka wa yalcab ha soo ciyaaro wa innaa lahu la xaafiduun annaguna waanu ilaalinaynaa oo had iyo jeer marka baadiyaha la tago xangeeyada iyo waxyaabaha yaryar ee dee qaraabka ah ee faraha badan ayay ciyaalku soo cunaan kaasuu soo cunaya usoo dalxiisi bayna hana soo ciyaaro waa ilma yaro ciyaarta ugu baahan yahay waana sababta uu ku siiyey markii ay idhaahdeen ha soo dalxiiso ha yar aag bedesho oo ha soo ciyaaro sababtay kaga furfureen taasay ahayd waayo ilmaha in la curtudooba maahae wakti min awqaatihi waa in loo ogolaadaa inuu yaro luga fidsado maha ciyaar badan oo dee cay iyo dardarro iyo qaar wakti lumisa uu ku dhex darmaye wakti uu cajsigu ka boo leanna ilmaha yar waxaa la idhahdaa isagu tamarta ma istoorgarayaa la ydhaha ama ma kaydhiyo ee waxa uu jecelyaha wixii uu cuno inuu istifraaq ku sameeyo oo uu dabadda dhiga sidaa darteed waa kan ciyaarta badan oo daymo daayeer iyo tucarureetoona lagama daaladaale macnaa mar qura isma taagayo sidaa darteed markiiba uu gaajoonaya haddana saasuu soconaya marka haddii la caburiyo cajsi baa imanayo xataa aqoontiisa iyo fahamkiisaba waxba u dhinmaya marka yacquub inanku ha soo dalxiiso ha soo ciyaala lagaga furfuray qaala markaa waxa qilooyinka qaarkoodna nartac waa nalcab ayay sheegayaan jamac marka waxa weeye waanu soo ciyaaray waanaanu soo qaraabsan qaala markaa wuxuu ihi innii aniga la yaxzununii waxa imurug gelinaya an tadhabuu bihi inaad kaxaysaan wa akhaafu waxaanaan ka cabsanayaa an ya'kulahu di'bu yaygu inuu cuno wa antum canhu khaafiluun idinkuna aa moog tihiin oo ka warlaadihiin inuu yaygu cidlo ka helo oo macnaha meeshu yayna waa lahayd ayaa suuragal ah iyaga laftigoodana ogaalkooda iyo xiisaha ay u qabaan ma fiicnayn sidaasuu ku cileeyey qaaluu waxay idhaahdeen lain akalahu di'bu hadduu yaygu cuno wa naxnu cusbatun annaguna jamaca faraha badan aanu nahay innaa annagu idan wakhtigaa la khaasiruun kuwa guuldarraystaanu nahay rag waaweyn oo ilmihii yaraaye ay walaalaha inay wadeen bahal ka dhex qaatay ma wanaagsana bay idhaahna waa guuldarro marka waxaanu kuu sheegaynaa ballan baanu qaadaynaaye yay u dhowaanayaa ma jira bayna marka la naasixuuna la xaafiduuna la khaasiruuna waxaasay isdabageliyaan hadalkaa iyagoo adkaynaya falamaa dahabuu bihi buu ilaha yidhi markii ay ilmihii kaxeeyeen wa ajmacuu ay go-aamiyeen an yajcaluuhu inay dhigaan ay ku tuuraan fii khayaabati aljubbi ceelka madowgiisa ceelkii madoobaa inay ku ridaanna ay go-aansadeen wa awxaynaa ilayhi falamaadu dee lamaadu jawaab bay qaadataa wowgu siliyo tawkiid buu noqon marka markii ay la tegeenay sidaa go-aamiyeen awxaynaa ilayhi waxaabaanu u waaxiyoonay baa yuusuf latunabbi'annahum waad u warrami doontaa biamrihim haadaa faldembiyoodkoodan wahum laa yashcuruun iyagoo aan ku garanayn maalin maalmaha ka mida wakhtiguu isbedelayo adiga oo madax ah oo arrinka uu isbedelay oo ceelkii aad ka baxdood maxbuusnimadii ka aad ka baxdood madax tahay ayay iyaga oo baahan intay gacmaha ku hoos dhigtaan ayaad u warrami doontaa faldembiyeedkan waxii baa sidaa lagu siiyey marka isagoo yar baa loo waaxyooday ama sidaasaa ilaahay qalbigiisaba uu ku ilhaamiyu u sheegay latunabbi'annahum biamrihim haadaa waa faldembiyeedkooda iyagoo aan ku garanayn dee in badan buu celcelinayay saynu qisada qaybteeda dambe ku arki doono inaa walaalatihiin soo kaxeeya muddo kadib bay ayuu isu sheegay ceelkii sidii bay ugu rideen waana dhaqaajiyeen wa jaa-uu abaahum jaa-a waa ficil maadi oo aan qaadanin mafcuul hadday mafcuul qaadatana tadmiim baa jira macnihiisuna yahay in ficil kale macnaheeda ay qabto oo awasala wa jaa-uu bimacnaa wasaluu abaahum aabbahood bay soo gaadhaan cishaa'an goor oo fiida ama maqrib dabadiya yabkuuna iyaga ooyaya oo hintii ay odhan jireen dacwada oydo oo kale intay markay wax khiyaamaynayso iyagoo iska oohinaya ayay yimaadeen sida dadka had iyo jeer wax jila iyo fanaaniintu marna ay isaga farxiyaan marna ay isaga oohiyaan alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun waa siyalyaalka qaaluu waxay idhahdeen yaa abaanaa aabbaha iyagu bay idhahdeen innaa annagu dahabnaa waanu dhaqaajinooonu tagnay nastabiqu annagoo baratamayna wa taraknaa yuusufa inankii magacaa la odhanayana waxaanu kaga tagnay cinda mataacinaa alaabtayada agteeda noo sii ilaali baanu idhi bagaashkii aanu dhiganay fa akalahu diib bahalkii aad sheegtay yayg ahaabaa cunay wamaa anta adiguna ma ihid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaya oo haa waa runtiin idin odhanaya walow kunnaa saadiqiin aanu ahaanaba kuwa run sheegaye halkaasay wax mariyeen intaasaa la isku dhaabay waa cudurdaar ayaa la isku hagaajiyey waxaa layna ku alaabtu ag fadhiyey maanaan ku gaboodfaline hawshii badnayd ee aanu ku jirnay iyo tartankii baanu ka daynay halkii baa cunay naqshadana way ka xadeen kelmadii uu sii yidhi uun ayuunbaa ay ka qaateen oo insaanku taa wuu iska yaqaanaa sidaa darteed baa islaamku garsoorka uu u diiday wax la ydhaa horcarar ama talqiin oo qofku marar badan ay ku murugsantahay ama waxu kala caddaan laayihiin ayuu ku doodaa kelmad aad uu kaa helay marka waxuu sheegtay mooyaan wax loo laqima laa midhkii unbay kala halkii unbay kala qaadeen walow kunnaa saadiqiinana waxay ku ogolaysiinayaan arrinka diibigana ilaahay baa beri yeelaya xayawaankaa cidlada iska joogee layidhi nebi buu cunay ambiyada ilaahay ka mid a isagana akhiiran wuu beri noqon doonaa waa lagu been abuurtaye marka imtixaankani nebigaa uu soo maray dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay inuu ahaa dadka ugu sharaf badan caalamka maray quraysh u yimaadeen dad asxaabtiisa ka mid ahaayo ay weydiiyeen man akramu nnaas bay dhahan dadka yaa ugu sharaf badan ama ugu laandheeraysa kolkaasaa waxa uu ihi atqaahum lilaah ka ilaahay ugu cabsi badan waxay idhaahdeen laysa can dalik nas'al kaa kumaanaan weydiin waxa uu ihi yuusuf nebiyullaahi ibnu nebiyillaahi ibnu nebiyillaahi ibnu khaliilillaah ka ugu laandheeraysan haddaadi weydiisay waa nebiga saddex nebi ku abtirsaday nebi yuusuf oo yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim kaasaa rag reebay imtixaankani soo maray waa kuwii dabeetana yidhi kaakumaanaan su-aalin oo wuxuu yihi marka ma carab iyo jilibadeediiba ay weydiinaysaano haabay yidhaahdeen oo wuxuu yihi khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihuu kuwii berigii jaahiliyadii ugu wanaagsanaa ugu mudnaa ugu caqli iyo akhlaaq fiicnaa unbaa dee markay islaameenna ilan islaamku wuxuunbuu u kordhiyaa qofke ayuunbaa iminkana ugu fiican markay diin barteen wajaa-u buu ilaahay yihi waxay la yimaadeen calaa qamiisihi shaygii uu gashanaa qamiiskii toob iyo qamiis waa shaygan dheeree la gashan yihi bidamin kadibin dhiig beena bidamin dii kadib dhiig beena bay kusoo dhoobeen qaala markaa wuxuu yihi yacquub bal sawalat lakum waxay idiin qurxisay anfusukum nafihiinu amran arrin bay idiin qurxisay oo a dilka inankan fasabrun jamiil faxaalii sabrun jamiil arrinkaygu waa sabir wanaagsan buuli wallaahu lmustacaan ilaahay baana laga kaashadaa calaa maa tasifuun waxa aad sheegteen ee tilmaamaysaan been sheegoo been run u eg sheeg baa layidhi mararka qaarkood bay dee beentu iska buurbuurantay oo mid fashilanayta qamiiskiina way keeneen dhiigna dusha wuu kaga daadsan yahay rif rifna ma leh waxaana la iska yaqaanaa bahar hilib goostoo qof cunay inuu dee wax rifo oo mar hadduu jidhkii qaniinay uu waxyeelay dee qamiiskana caqligu wuxuu keenayaa inaanu la saayirina isna uu dildillaaciyo qamiiskiioo salam ah dhiig lagu shubayna leh ayay soo dhigeen marka waa beenilu keliya oo la qabtaabay leedahay halkaasaanay ku dhacayso leannahu qofku waaqica markuu ka baydhsan yahay wax badanna uu isidhaahday isku hagaaji unay ka kala lumi uun goldalooladunbaa badan isaguna sidaasuu muxuu gartay in lala helay dabeetana mu'aamaradi dhacday arrinkiisii sabir buu ka dhigay ereygani waa kii ay soo daliishatay caaisha xaaskii nabigeyna abubakar sidiiq markii munaafiqiintu ay idhaahdeen way sinaysatay iyadoo ciil la fadhida ayuu nebigu maalin wax su-aalayo wallaahi wax kaloon idiin soo qaato ma garanaye haddaan idin idhaahdo xumaani ma jirtana dee warkiibaaba baahayo waxba iga qaadan maysaane kelmaduu yacquub yidhi unbaan idin odhan lahaabay tiri fa sabrun jamiilun wallahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wajaa-ad sayaaratun buu ilahay yihi qolo socdaalabaa yimi fa arsaluu waaridahum kii usoo dhaaminayay ayay direen oo yidhaahdeen hebelow inoo soo dhaamiyo ceelka ka soo dhaami fa adlaa dalwa wadaantiisiibuu ku riday ceelkii qaala markaa waxa